بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعdu xadiidkii u dembeeyey waxaan unoogay shalay meesha uu leeyahay kaأnahu xamiit bimuhmlt wزn رaqiif ayuu ay ziq kaبيir waakharu maa yuqaalu dalika sidaa waxaa la dhahaa sida badan idaa kaana mamluu'an qofku markuu isku cufan yahay inuu buuxo ayb wafii riwaayati libni caa'id fawajadnaahu rajulan samiinan waxaan aragnay inuu yahay nin buuran muxmaratan caynaahu labadiisa indhoodna ay guduudan yihiin ayb qofku marka buuran ama yacni buuxo cufan ayaa la yidhaahdaa kaanahu xamiitun calaa wasni rakiif ayb qaala imaam الbخaariyu raximah اllahu tacaala baabu ma asaaba الnabiyu salى اllahu alayhi ma asaaba الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama min aljiraaxi ywma uxud baabu bayaani ma kii caddayntiisiibu u baab yahay asaaba الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ku dhacay oo min aljiraaxi dhaawacyo ah yowma uxudin maalintii uxud maalintii uxud dhaawacyadii nebiga ku dhacay caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanii isxaaq bnu nasrin qaala xadaanaa cabdurazaaq wa huwa bnu hamaam asancaaniyu abu bakrin alximyariyu can macmarin huwa bnu rashid can hamaamin anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ishtada qadabullaahi ilaahay caradiisii ayaa adkaatay oo darnaatay calaa qowmin qolo korkooda ayay ku darnaatay facaluu binabiyihi nebigiisii ku sameeyeen yushiiru wuxuu ishaarayey ilaa rabaaciyatihi wuxuu ishaarayey marka foolashiisa yushiiru ilaa rabaaciyatihi foolashiisa ayuu ishaarayay foolkiisa waa jebiyeen marka maalinkaas ishtadda qadabullaahi ilaahay caradiisu way darnaatay calaa rajulin qof korkiisay ku darnaatay yaqtuluhu rasuulullaahi rasuul alla uu dilaayo fii sabiili llaahina uu ku dilaayo qof nebi uu dilay ayaa ilaahay caradiisa ku darnaatay lanna nin yacni nebi inuu dilo yacni isaga qofka yacnii carada alle ay ku dhacaysaa laga hadlayaa waa la dilayaa nebi baana dilaya markaa qof nebi uu dilo ilaahay jidkiisana uu ku dilo yaa cara alle ay ku darnaatay maxalushaahidka marada nebiga dhaawacii la gaarsiiyey ayaa ku jiro yushiiru ilaa rabaaciyatihi qال xdثnي mkلd بن mالك qال xdثna yحيى بن سعيid الأmوي qال أخبرna بن جurayج عن cمر بن dيnاr عن عكرمة عن بن عbاس رضي الله عنهma qاala اشhتda غضب اللahi ilaahay caradiisa adkaatay calىa man qof korkii bay ku adkaatay qatlh النbiy slى الlه عlيه وsلم nebigu ou dilay fii sabiil الlahi uu ku dilay ishtada qadabullaahi caradii alla ayaa adkaatay calaa qowmin qolo korkooday ku darnaatay dammow dhiigeeyey oo dhiig ka keenay wajha nabiy illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay nebigiisii wejigiisii dhiig qolo ka keentay yaa cara alla ay ku dhacday oo carada alla ay ku darnaatay markaanabi in la dhiigeeyo wejigiisa dhiig laga keenay ayay daliil u tahay waa dhaawacii marka rasuulka la gaarsiiyey maalintii uxud waa kaasa qisadana waxaa laga qaadanayaa ambiyada inay ku dhacaayeen dhibaatooyin iyo waxyaabo markaa iyaga dhib ku ahaa inay ilaahay jidkiisa kusoo gaarayeen oo ay basharka kula mid ahaayeen dhinacaas bal qur-aanku wuxuu tilmaamay in nebiyaal la dilayba oo reer bani israa'iil inay dileen ambiyo ilaahay ayb wayaqtuluuna annabiyiina bigayri اlxaqi ambiyadii ilaahay bay dilaayeen xaq la-aan taa marka waxay ku tusaysaa ambiyada marka in la dilo in markaa yacnii inay jiradaan in la dhaawaco intaasba suurtagalay ku tahay قال xdثna qتيبة بن سعيد وهو أbو رجاء البغلاني qال xdثna يعقوب عن أبي xازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل سهل بن سعد ayuu mqlay isagoo la su-aalayo عan جuرحi رasuuل الlahi صلى اه عل سلم نبga dhaawiciisii faqاala waxa uu yidhi amا والlahi ilaahi baan ku dhaartay إنii aniga la أcriفu waan garanayaa man kana yغsل man qofka kaana ahaa yaqsilu inuu dhaqaayay jurxa rasuulilahi sal l slam nebiga dhaawaciisa wa man ayaan garanayaa qof kaana yaskubu lmaaa biyaha ugu shubaayey qofkii dhaqay dhaawaci nebiga iyo qofka biyaha ugu shushubay baan dhaqaanayo wa bimaa duuwiya iyo wixii lagu daaweeyey oo dhiiggiisa lagu joojiyey baan garanaya qaala waxa uu yihi kaanat faatimatu calayha asalaam waxay ahayd faatima bintu rasuuli illahi sal l salama taqsiluhu inay dhaqaysay wa caliyun calina yaskubu lmaaa biyahi ayuu ku shubaayey bilmijanni gaashaankuu kusoo qaadayo gaashaankiisa intuu biyaha kusoo qaado ayaa faatimana ay dhaqaysay isagana gaashaankiibuu kula shubaayey biyaha falamaa ra'at faatimatu markay aragtay ana almaaa biyaha laa yasiidu dama dhiigga inuunan ku siyaadinaynin ilaa karatan badnaansho maahani yacnii biyihii inaynan dhiigga joojinaynin ilaa inuu sii bato uun maahane sidaa markay aragtay akhadat qicatan gobol ayay qaadatay min xasiirin caw ah yani cawda derinta laga sameeyo gobol ka mida ayay qaadatay fa axraqathaa way gubtay faalsaqathaa meeshaasay ku dhejisay marka intay gubtay dambaskii iyo wixii bay marka ku dhejisay meesha ayb fastamsaka damu dhiiggii waa cishmay wa kusirat rabaaciyatuhu nebiga foolkiisii baa la jebiyey yowma-idin maalintaas fooshiisa ayb yani ilkahan hore ilgaas wa jurixa wajhuhu wejigiisiina waa la dhaawacay wakusirat ilbaydatu wixii marka ilaalinayay warmaha iyo leebabka ka ilaalinayay madaxa ugu jirayna waxaa lagu jebiyey calaa ra'sihi madaxiisa lagu jebiyey ayb marka waa bir hadday madaxii ku jabto iyadoo laftirkeeda waa gelaysaa madax in laga sii siibay u baahan tahay ayb dalxaa marka ka siibay labadiisii inag waa dhaceen isagana siduu xooggii oo uga soo siibaya ترجمada xadيiثka marka waa isku daabaqaynaya qاala xadaثnii cمر بن عalيi وهuوa أbو xفصin الفلاas qاala xadaثna أbو cاaصم وهuوa النبيل الضحاaك بن مkلد qاla xadaثna بن جurayجi عن cمر بن ديناr عن عكرمة عن بن عabاaس qاaل qاal iبن cabاas waxa uu yihi اشhtda وضب اللahi ilaahay caradiisii ayaa darnaatay calaa manka qof korkiisay ku darnaatay qatalahu nebiyun nebi uu dilay washtadda qadabu llaahi caradii alla adkaatay calaa man dammaa qofkii dhiigeeyey korkiisa ayay ku adkaatay wajha rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wejigiisa xadiidtaanu dhaan marka macnahaasay ka wada hadlayan ibnu cabaas iyo abu hureyre labadaba ma joogin qisadaa markay dhacaysay waa mursal saxaabi dhib male ma ixtisaal unbaa laysaga xambaaraya wa fi lxadiidi waxau yihi ibnu xajar wa fi lxadiidi jawaazu tadaawi xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ay bannaan tahay in laysdaaweeyo wa ana alambiyaءa qad yusaabuuna bibacdi alcawaarib اdunyawiyati min aljiraaxaati wاlaalaami wاlasqaam ambiyada ilaahayna waxaa dhacday in la asiibo oo lagu asiibo waxyaabaha dadka la soo gudboonaanaya ku imaanaya adduunyada dhexdeeda ee dhaawacyo xanuunno jirooyin ah liyacduma lahum bidalika alajru si ajarka oo ugu bato ayb watasdaada darajaatuhum darajaadkoodu ay u ziyaada rifcatan sarrayn xaggeeda waliyata-asaa bihim atbaacuhum dadka ayaga raacsanna inay ku daydaan fi sabri cala almakaarihi ay uga daydaan dhibka oo lagu sabro waalcaaqibatu lilmuttaqiin oo haddii la arkay nebigii oo dhibkaas maray ee ninkii ka hooseeyey waa sabraa soo maa ilaahay ninkii uu kaa jeclaa oo uu yacni dadka ugu jeclaa haddii sidaan uu maraayo adiga maxaa tahay buu isleeyay naftaada miyaa naftaada maxay tahay marka nafti rasuulkaada dhibaatoonaysa ayb macaanidaasaa marka ku jirto baabun ay hada kani baabun baab weeyaan aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuul fii macnaa qowlihi tacaala aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuul kuwii alla ajiibay rasuulka ajiibay aayadahan marka waxay ku soo degeen uxud ayaa la raacsiiyey maxaa yeeley way iska raacsanaydba markii uxud maalin sabti waxay dhacday sabti ah ama jimcay dhacday maalin sabti ah markay dhacday uxud ee muslimiintu ay jabeen toddobaatan laga dilay dhibaato fara badan ay ku dhacday nebigii dhaawacyo ay gaareen ayaa gaaladiina ay rogmatay oo dhankaas iyo maka xaggeeda ay u rogmadeen ayaa nebigu markuu madiine soo galay wuxuu iclaamiyey ama uu yidhi si aynan madiine usoo haweysanin nimankaas gaalada ciidan shalay kuwii baxay mala cid kalena ima raacayaan waa baxaynaa buu yidhi marka dadkii inay baxaan buu amray intii shalay la dhibaatootay wixii dhintay malana intii kale ayaa nebigu wuxuu yidhi hay raacaan jaabir keliya lagu daray oo isaga marka aan maalinkii uxud ku gelin isaga sababtiisuna waxay ahayd aabbihiisaa baxay ilmihii baa looga tegey jaabir baa nebiga ka idin qaatay waa u oggolaaday dad kale uma oggolaanin intii marka dhibaatootay oo nebiga la dhibaatootay fii qaswati uxud shalay oo kale iyagoo dhibkii iyo nabaradii dagaalka uu ku yaallo ayaa nebigu uu yidhi aan baxno waa duulaynaa qoladii waxaan ka dabategaynaa buu yidhi ahayd quraysh meel marka xamraa ulasad la yidhaahdo ayay gaareen nin marka macbed ibn abi macbed la dhihi jiray ayaa nebigu u yimid markaasu wuxuu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum abu sufyaan baa lacag iyo wax soo siiyey oroda moxamed iyo u tag waxaad tidhahdaa dadku waa la idiin soo socdaa ogaada oo yacni ciidan abu sufyaan dad badan buu idiin ururiyey haddana madiinada meelshaasu kusoo fool leeyahay markii sidaa uu yidhi ayaa xasbuna allah wanicma alwakiil intay yidhaahdeen bay dhaqaaqeen xamraa ilasad meeshaas ay tageen abu sufyaan marka waa ka dhaqaajiye waa ka cararay hanaa-im iyo waxay ka carareen ayuu meesha ay ka heleen waxyaabahaasay soo qaniimaysteen ee magaaladii madiinana de markaa waa cabsidii laga qabay abu sufyaan iyo ciidankiisii waa baaba'day qisadaas waa marka qisadaas aladiina istajaabuu lilahi warasuuli min bacdi maa asaabahum alqarxu liladiina axsanuu minhum wataquu ajrun cadiim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين آية سيما دين آية لها سمك فسرها إمام البخاري marka abubakr iyo cumar iyo cثmaan iyo cali iyo kulli nebiga waa la baxeen qaala xadaanii muxamadu ayb wahuwa moxamed bnu salaam albikandi qaala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa moxamed bnu khaasim abu mucaawiyata adariir can hishaami can abihi can caaishaةa radi allahu canha aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarxu liladiina axsanuu minhum wاtaquu ajru cadiim qaalat licurwata caaisha curuw waxay ku tidhi yabna ukhtii habar yar kaana abuuka aabbaha wuxuu ahaa minhum dadkaasuu ka mid ahaa ilaahay sidaa u ammaanay aلzubayru wa abuu bakrin zubayr abi bakr lamaa asaaba nabiy اllahi sal l slama nebigii alle markay ku dhacday maa asaaba wixii asiibay yowma uxudin waاnsarafa canhu lmushrikuuna mushrikiintiina ay ka laabteen ay ka gadoomeen khaafa wuxuu ka cabsaday nebiga an yarjicuu inay soo laabtaan faqaala waxa uu yidhi man yadhabu fii itrihim dadkaas yaa ka dabategaya raadkooda faintadaba minhum sabcuuna rajulan toddobaatan nin ayaa u kacday qaala waxa uu yidhi kaana fiihim abuu bakrin wazubayr abuu bakr iyo zubayr waa ku jireen mararka qaar marka dagaalku wuxuu keenayaa dadkii laga adkaaday oo hasiima ay ku dhacday haddana si ay magaaladii u difaacaan xooggoodiina loo sii arko ayuu nebiga nimankii intay iyaguna soo weerari lahaayeen annaga aan weerarna ee nin marka la weeraray waa mashquulsan yahay soo maaha waa la mashquuliyey madiine marka waa ka mashquulayaan ayb xeelad dagaalna waa ku jirtay saxaabada imaankoodana waa ku tusaa ayb marka aladiina istajaabuu lilahi warasuuli min bacdi maa asaabahum اlqarxu markii boogaha iyo nabarada iyo dhaawacyadu ay asiibeen kadib qofkii markaasoo dhibaato ku jiro oo dhibaataha ay hayso haddii ilaahay iyo rasuulka amarkiisa ou maqlo farajuu helayaan aayadaha taasay tusahay leanna iyagoo dhaawac iyo dhibaato iyo noog iyo daal shalay niman jabayay ahaayeen ayaa nebigu marka uu kiciyey waa aqbaleen amarkaas ilaahay markay qaateen maxay heleen faa-iida faاnqalabuu binicmati min allahi wa fadlin fadli dheeraada ilaahay sii lam yamsashum suu-un watabacuu ridwaan allah ilaahay ridihiisiina marka waa raaceen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qutila qofkii la dilay min almuslimiina xaal uu ka mid yahay muslimiinta yowma uxudin maalintii uxud minhum xamzatu ayaa ka mid ah walyamaan xudayfat bnu lyamaan aabihiis wa anas bnu nadr wa muscab bnu cumayr ayaa ka mid ahaay markaa dadkii uxud ku dhintay nebiga intuu isku soo ururiyey ayuu laba laba god u gelinayay yaa qur-aan qaadasho badan kan kaasuu ku hormariyay dhammaantood marka meel bay ku wada duugan yihiin bacdu riwaayaad marka waxay tilmaamayeen nebigu inuu yihi kuwaan anaa markhaati u aho yiri anaa markhaati u ah yacni inay meel fiican iyo wanaag iyo khayr inay ku dhinteen iimaankoodaan markhaati ka ahay yiri nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh qala xadaanii camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qala xadaanaa mucaad bnu hishaami qaala xadaanii abii can qataadata qaal maa naclamu ma ogin xayan qolo min axyaai alcarab carab qolooyinkooda ka mida akara badan shahiidan shahiidka xaggiisa aara aara mase acazu idin dheh labadaba waa dabdi waa jiraan aara yacni ka iftiin badan acaza ka yacni sharaf badan ama ka badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min al ansaari ansaar ka badan ma jirto yacnii qolo ka shahiid badan oo ka sharaf badan maalinta qiyaamaha qolo carabta oo carab ah oo ansaar kaga badan intaasi ma jirto qaala qataadatu waxadaanaa anas bnu maliki anahu qutila minhum waxaa laga dilay yowma uxudin sabcuuna toddobaatan wa yowma bi'ri macuuna maalintii bi'ri macuunana waa noo imaan doontaaye sabcuuna toddobaatan baa laga dilay wa yowma alyamaamati maalintii musaylama lala dagaalamayena sabcuuna toddobaatan baa laga dilay ansaar iyo antaa laga dilay qaala waxau yidhi wakaana bi'ru macuunata bi'ru macuuna wuxuu ahaa calaa cahdi nabiy sal l slam waqtiga rasuulka wa yowma alyamaamana calaa cahdi abi bakrin waqtigii abu bakar ay dhacday yowma musaylamata alkadaab yani qolo carabta ka mid oo qoladan ka shahiid badan ma ma jirto u leeyahay oo maalinta qiyaamaha yacni ka ciso badan oo ka sharaf badan ayb meeshaan wuxuu kutusaya wuxuu dadkii ku dhintay ansaartay u badnaayeen dee muhaajiriintana rag waaweyna ka dhinteen xamze iyo muscab bnu cumayr iyo dad badan baa ka dhinteen iyaga laftirkooda qaala xadaanaa xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa leyth can ibni shihaabin wahuwa ibnu shihaab azuhri ayb can cabdالرaحman bn kacb bn maliki ana jaabir bn cabdالlahi radي اllahu canهuma ahbarahu ana rasuula اlahi sal ه slama nebigu kaana wuxuu ahaa yajmacu bayna الrajulayni laba nin ayuu ururinaye oo ku aruurinaayey hal qabri min qatla uxudin dadkii uxud lagu dilay ah fii hawbin waaxidin hal maro uma yaquulu wuxuu dhahayey ayum akharu akhdan lilqur'an labadan yaa qur'aan qaadasho badnaa yaa qur-aanka xifdis badnaa faidaa ushiira lahu haddii loo tilmaamo ilaa axadin mid mid labadooda ka mida qadamahu fi laxdi godka kaasuu ku hormarinayo yani mudnaanta wuxuu siinayo qur-aanka yani nebiga mudnaanta dadku qolo walbaa waxbay mudnaan siiyaan sidii loo soo kala horreeyey sidii loo kala maal badan yahay kuwaa siinayo kuwaa mudnaanta waxay siinayo sidii loo kala garaado badan yahay garaadadan adduunyada laakiin nebiga yacni mudnaanta wuxuu siinaayey siday dadka u kala qur-aan badan yihiin ninba ninkuu ka qur-aan badan yahay oo qur-aanka ka xifdis badan yahay qur-aanka macaanidiisa ka fahmi og yahay qur-aanka uga dhaqmi og yahay akhdan marka la yidhaha saas waana qur-aan qaadasha maxay noqonaya xifdi macaani oo la fahm iyo ku camalfal zamankan marka dadka mudnaanta maxay siiyaan marka waxa ugu badan waxa ugu yar oo mudnaan la siiyaba qur-aanka u noqda hadda shayga ugu yar ayb xaqiiqda saas waa jirta ilaa la gaaro in la yidhaha qofkan muxuu yaqaanaa qur-aan lou yaqaanaa ninkan wax kale ma yaqaanaa lagu leeyahay shahaadooyin kale ma haysto jaamacada kama bixin yacni maal ma laha nin maalqabeena ma aha nin siyaasi oo la yaqaana ma aha ee qofkan muxuu yahay qofkan qur-aan bis u yaqaanaa qur-aan bis waanu aaminsannahay qur-aanka inuu kalaamullaahi yahay haddana qur-aan bisaan leenahay qur-aan iyo bis xaggeen la ysaga daba wadaayb midda kale qofkii ilaahay nebigiisiisa uma dhihin walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim laa tamudanna caynaaka ilaa maa matacnaa bihi dadkan waxaa la yidhi nebiga indhahaagaan u taagin dadkan waxa aan siinay oon ugu raaxaynay oo adduunye ah ama cilmi adduunye ha noqdo ama maal adduunye ha noqdo ha fiirin maxaadan u fiirinaynin adiga waxaan ku siinaa la yidhi qur-aankii weynaa iyo adiga lagu siiyey marka ninkii qur-aanka la siiyey culimmadu waxay dhaheen ninkii qur-aanka la xifdi siiyey ilaahay baray wax uga furay qur-aanka ee qofka adduunyo badan u hanqaltaagay qofkaasi qur-aanka waa xaqiray saasay culimmadu dhaheen qur-aankii waa liiday hoosuu u dhigay leanna aniga maxaan haystaa qur-aan bisaan haystaa haddaad tidhaahdid ficil maalow haystaa iyo sare iyuu leeyahay qur-aankii iyo sarihii saraha kula qiimo batay sarahan marka nin fiicanna waa helaa nin xunna waa heli karaa laakiin alqur'aan qof ilaahay jecel yahay ilaahay siiya uma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah ayb marka innaga hadduu qalbigeenna qur-aanka ku weynaado yani dadka kalena waa waa la waa taafiiri karaa laakiin dadkii diinta laftirkooda ayaa qur-aanka qalbigoodu aad uunan ugu weyneyn marka haddii nin uu dhalay toban ilmo ah oo ilaahay mid qur-aanka u furo kuwo kalena adduunyada in loo furo kuwaasuu jecel yahay qalbiga kuwaas ula jiraan midkan qur-aanka ilaahay u furay baa wax ku taraaya maba aaminsanaba xaqiiq markay noqotana kaas unbaa wax u taraaya leanna intuu qur-aanka akrinaa ajaruu ku helaa intuu ku dhaqmaayo ajar buu ku helayaa berri markuu dhintana isaga unbaa kan camalkiisaa u soconaya kuwan kale camalkooda u socon maayan adduunyadaad kaga tegeysa markaa wuxuu yihi ayuhum akharu aqran lilqur'aan faidaa ushiira lahu ilaa axadin qadamahu fi laxdi wa qaala waxau yidhi ana shahiidun calaa haaulaa aniga waxaan ahay markhaati ayaan kuwaan u ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ana u markhaati furaayo yuri nebigu sal sl wa amara bidafnihim in la duugo ayuu amray bidimaa'ihim dhiiga dhiigooda lagu duugo indhiigi dhiigagooda ayagoo ku dharooban in lagu aaso walam yusalli calayhim kuma tukanin walam yuqasaluu lama dhaqin xadiidka gobolna waxay tilmaamayeen shahiidka lama dhaqo shahiidka aan lagumada tukanaayo kan aan la dhaqaynin kee waaye waa midka goobta gaalada ku dhintaba muslimiinta iyo gaalada safkooda midka meeshaas ku dhintaba ninkii inta dhaawacmo la meeshii lagu soo celiyo gurigiisii dhaawacii u dhinto inkastou ajar badan yahay haddana laakiin shahiid xukunkiis ma qaadanayo waa la dhaqaa waa lagu duuga waa ninka goobta ku dhintaba ayb gaalada marka la yidhaahdana muslimka dhexdiisa qofka ku dhex dhinto muslim isdagaalaya hadduu ku dhex dhinto ma ma la duugaayo yacni waa lagu tukanayaa waana la waana lagu tukanaa waana la dhaqa kaas maaha shahiid isaga de muslim dhexdiisa hadduu ku dhex dhinto dagaal muslim ama waa xaaraanba dagaalkii muslimka dhexdooda ahaa oo wuxuu noqonayaa dagaal xaaraam ah haddii uu u bannaan yahayo nin hadda soo weeraray uu iska celinayana man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid baa nebiga yidhi shahiidkaas marka shahiidulmacrakoo kale ma aha isagan ayb ayb walam yusalli calayhim walam yuqasaluu mana la dhaqin ayb wa qaala abulwaliid hishaam ibnu cabdilmelik waaye waxau yidhi can shucbata can ibni lmunkadir qaala samictu jaabiran qaal lamaa qutila abii aabbahay markii la dilay jacaltu abkii waxaan gudagalay inaan ooynaayo waakshifu hawba marada aan ka faydaayo can wejhihi wejigiisa fajacala asxaabu nabiyi sal ll cl slama nebiga asxaabtiisa waxay gudagaleen asxaabta nebiga yanhawni yanhawnani inay iga reebayaan wanabiyu sala allahu calayh waalih wasalama lam yanha nebigana ma reebin wa qaala nabiyu sala allahu calayh wali wasalama nebigu wuxuu yihi laa tabkihi ha oynin aw amase waxa uu yidhi maa tabkiihi maxaad ugu oynaysaa maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii kama tegin tudilluhu inay harinayso biajnixatihaa garbadeeda inay ku harinayso xataa rufica ilaa la qaadayo la kor yeelay marka cabdullahi bni camr bni xaraam wuxuu ku dhintay uxud tarjamada saas isku mudaabaqaynayna qaala xadaanaa moxamed bnu lcalaa wahuwa abuu kurayb qال xdثna أbو أسامة وهو حmاd بن أسامة عن برayd بن عبد اللh بن أbي بردة عن جده أbي بردة عن أbي موسى رضي الله عنه waxa uu yihi uraa عن النبي sلى الله عليه ولي وsلم waxaan malaynayaa nebiga xaggiisa in lagaga sheegay qaala inuu yihi nbiga uraa عan النبiي slى الlaه عليه لي وsلم nebiga xaggiisa waxaan ka malaynayaa qaala inuu yidhi ra-aytu fii ru'yaaya ru'yadeydii dhexdeeda waxaan ku arkay annii aniga hazaztu inaan lulay riyan waxaan ku arkay anoo lulay sayfan seef fanqaaca sadruhu fanqadaca waxaa jeexmay waxaa yacnii go-ay sadruhu yacnii seefta afkeeda faidaa huwa maa usiiba min almu'miniin faidaa huwa waa isaga oo yacni seeftaa kala jabtay maa usiiba waa wixii la asiibay min almu'miniina lagu asiibay yowma uxudin uma hasastuhu ukhraa mar kalaan lulay facaada wuu soo noqday axsana maa kaana sidii awal ou ahaa si kasii fiican ay u soo laabtay faidaa huwa waaba isagoo waxaan ku fasiray uu leeyahy nebiga maa jaءa allahu bihi waxa alla uu la yimid oo min alfatxi guul ah waijtimaaci اlmu'miniina iyo mu'miniinta kulansanaanshohooda ah wara'aytu fiihaa riyada dhexdeeda waxaan ku arkay baqaran sac wallaahu allana khayrun allah khayr badan fa idaa hum waaba iyaga oo almu'minuuna mu'miniintu ay yihiin yowma uxudin maalintii uxud marka sacaas nabigu sal l slam uu ku riyooday wuxuu ku macneeyey isagana muminiintii maalintii uxud dad badan baa laga laayey muminiintii markaa maalinkaa ku dhimatay iyuu ku fasiray marka faidaa huwa maa usiiba min almuminiina yowma uxud maxalushaahidka meeshaas ayb ruyadaa marka nebigu uu ku riyooday sidaas u fasiray ayb riwaayadii hore marka xadiidkii hore oo jaabir fajacala asxaabu الnabiy sal ا slm yanhawnani wالnabiyu sal ا slm lam yanha meeshaas riwaayat ismaaciili waxay leedahay laa yanhaani markaasu haddana yidhi laa tabkihi ha oynin kadaa hunaa wadaahiruhu anahu nahyun lijaabir inuu jaabir ka reebay aad moodeysaa walaysa kadalika wainamaa huwa nahyun lifaatimata binta camrin cammati jaabir hadal markii hore nebiga igama reebin haddana laa tabkii laa tabkihi ha u oynin marka laa tabkiida ayaa laga wadaa waxa uu ka reebaya jaabir maahane waa faatima binta camar jaabir aabbihiisay la dhalatay ninkaa dhintay walaashiis waay waxa uu nebiga ka celinayo sidaasaana muslim usoo saaray meeshaas macnaheedu sidaas meeshaa marka wara-aytu fiiha baqaran xadiidka dambe riwaayo waxay leedahay wara-aytu biha fiiha baqaran tudbax waxaan arkay buu yidhi sac la qalaayo sac la qalay marka muxuu ku fasiray muslimiinta waxa ku dhacay uxud oo dilkii iyo layntii la laayey muslimiinta sidaas u macneeyey marka wallaahu khayrun marka uu leeyahay min jumlati ru'yaa waana mubtada iyo khabar waxaa loo qadaraa marka wallaahu khayrun wa suncu llaahi ilaahay wixii uu sameeyo uu sameeyey khayrun waa fiican yihiin sidaa in la dhaho bacdi riwaayadna culamada qaarna wallaahu cindahu khayr cindahu bay soo qadaraya ilaahay agtiisa khayr baa mar walba ah qala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa اlyarbuuciyu qala xadaanaa zuhayru qala xadaanaa alacmash can shaqiiqin can khabaabin radia allahu canhu qaal haajarnaa maca اnabiy sal l slam nabigaan la hijroonnay wanaxnu nabtaqii wajha allah annagoo ilaahay wejigiisa dalbayno dar alla ay naga tahay fawajaba ajrunaa cala allah ajrigeenna wuxuu u dhacay ilaahay korkiisuu ku dhacay fa minaa man madaa waxaa naga mida qolo tagtay oo dhinteen ow dahaba lam yakul isagoon cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an waxba kaana minhum muscab ibnu cumayr baa ka mid ahaa qutila yowma uxudin baa la dilay falam yatruk ilaa namiratan go-maane wax kale kama tegin kunnaa waxaanu ahayn idaa qataynaa biha ra'sahu madaxiisa haddaan ugaga daboolno kharajat rijlaahu wa idaa qudiya biha rijlaahu kharaja ra'suhu madaxiisaa soo baxaya dii lugaha looga daboolo madaxa muuqanay madaxa dii looga daboolo lugaha faqaala lana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi qaquu biha ra'sahu maradan waxaad uga dabooshaan madaxiisa kharajat rijlaahu wajcaluu calaa rijlayhi labadiisa lugoodna waxaad yeeshaan min alidkhiri geedka idkhirka wax ka mid ah ow qaala ama waxau yidhi alquu calaa rijlayhi lugihiisa korkooda waxaa ku ridaan min alidkhiri geedkaas wa minaa waxaa naga mida buu yidhi man ayaa naga mida aynacad lahu ay u bislaatay hamaratuhu midhihiisii fa huwa yahdibuhaa iska guranayo laba qolaan kala noqonay qolana waa kaasa ajrigooda waxba kama qaadanin go' ayay adduunyada uga tageen oo aan karfan xataa u dhammayn qolana intay waxoodii gurteen ayaa beerahoodii intay usoo go-een bay gurteen xadiidkan marar badan uu nagu soo laabtay waxaana maxalushaahidka uu yahay hadda muscab ibnu cumayr inuu ku dhintay uxud taa inuu sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan uxudun uxud yuxibunaa wanuxibuhu buurtaas uxud waana jecel yahay wanuxibuhu annagana waa jecelnahay uxud ayb marka laba macnay culimada ku macneeyeen awalan uxud waxaa loogu magac daray litawxudihi wainqiطaacihi can iljibaal buuraha kale waa ka go-an yahay buuro kaleo badan buu ka go-an yahay keligiis waayo sidaa waa loogu waa loogu bixiyey macnahan marka jabalun yuxibuhu wanuxibunaa macaani baa lagu fasiray macnaha koowaad qaar culammada ka mida waxay dhaheen mudaafa u qadaran uxudun ay ahlu uxudin uxud dadkiisa oo meeshaas dadka degan waana jecel yihin annagana waa jecelna ansaartowna ka wadaana macno labaad waxa uu yahay annahu qaala dalika lilmasarati bilisaani اlxaal nebigu marka wuxuu ka waramayaa markuu safar ka imaado madiine oo usoo socdo buurtii uxudaa u muuqanayso buurta uxud waxay calaamad u tahay madiine madiinana waa meeshii nebigu ou jeclaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka lisaanu xaalihi baa marka laga warramaa nebiga kaanamaa yacni xaaladiisaas markuu usoo socdo madiine buurtii uxudna ou arko ayaa hilow iyo jacaylaa qabanahay marka buurtaasi waa jecelnahay waana jeceshahay yani calaamaday noo tahay saasoo kale ka dhigan tahay macnahaasna qaara u fasiro macno saddexaad waxa ay tahay waa xaqiiqo iyadana waana jeceshahay annagana waa jecelna xaqiiqadeeda in loo daayo ayb buur wax ma jeclaa kartaa waxayna waa suuragal leanna waxaa sugnaatay nebiga sala allahu calayh ali wasalam isagoo uxud ku fadhiyo inuu yidhi buurta uxud inay dhaqdhaqaaqday ee uu yidhi uskun uxudow xasiloonaan deganaan deganaan inamaa calayka nebiyun korkaaga waxaa saaran nebi wa sidiiqun sidiiq abubakar u ka wadaa wa shahiidaani iyo laba shahiid cumar iyo cumaan mar haddii nebigu uula hadlay waxaa kaloo sugnaatay dhagaxyaalka qaar nebigu inay salaami jireen assalaamu calayka yaa rasuula allah intaan lasoo dirin dhagax maka ku yaallaa salaami jireen nebigu assalaamu calayka yaa rasuula allah dhihi jire dhagax gacantiisa uu ku qabtay inuu tasbiixsadayna waa sugnaatay kullu axaadiid saxiixa marka buurtaani inay wax jeclaan karto baciid maaha oo ilaahay uu sidaa u yeeli karo saddexdaas macnaha marka lagu macneeyey qaala huwa cabaasu bnu sahnin can abi xumaydin can اnabiy sal l slm qaala xadaanii nasr bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu qaala ahbaranii abi wahuwa caliy bnu nasrin can qurata bni khaalidi can qataadata قال سمعت أنسا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد نبي أحد أيا أصوم موقضي فقال وحوير هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة إله إبراهيم مكة أي حرم كدقي وإسي عرب كيس أي مكة إني حرم لها الوشاقي وإني حرمت أنه حان حرم كدقي وعربكيga aan ku caddaynaya xag allana aan ka caddaynaya inay xaram tahay maa bayna laabatayaa madiino labadeeda dhinac inta udhaxayso yani labada dhagaxa madmadow inta udhaxayso ee madiine ay leedahay qaybtaas marka dambo maka madiine inay xaram tahay iyo waxaan kusoo marnay akhbaartii madiine iyo محلشاهد جبل يحبنا ونحبه ذاس قال حدثني عمرو بن خالد وهو الحراني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو أبو الخير اليزني عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مالئا يصبحي فصلى على أهل أحد أي كتكذي صلاة أي أدعي صلاته على الميت meydka ducada uu duceeyo kale lanna salaatu ljanaasadu waa duco uma insarafa ila lmimbari mimbarka ayuu u gadoomay faqaala waxau yidhi innii faratun calaykum anigu waxaan idiin ahay ceelalyo wa ana shahiidun calaykum marqaati mid idinku marqaati furayaan ahay wa innii la anduru waxaad moodaa inaan eegaayaba wa innii la anduru waxaan fiirinayaa hadda ilaa xawdi xawdkayga alaana hadda dharkaygaan fiirinaya wainii ucdiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa khasaa'ini اlardi dhulka qasnadihiisa furayaalkooda aw mafaatiixa alardi ama dhulka furayaalkeeda wainii wallaahi baan ku dhaartee maa akhaafu calaykum korkiina uga cabsan maayo an tushrikuu bacdii gadaashay inaad shariig yeeshaan ood ilaahay keyrkii caabudaan waxa ula hadlaayana waa saxaabada walaakinii akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanaya korkiina uga baqayaa an tanaafasuu fiiha adduunyada inaad u dhaqtantaan ood ku tar u tartantaan matniga qaybihiisa dham waa la soo mareen qaybtaana marka maxalushaahidka marka uxud baa meesha lagu xusay baabu gaswati rajiici wa riclin wadakwaana وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه طيب باب بيان غزوة الرجيع غزوة الرجيع عدين تيدي بابها طيب مرة غزوة الرجيع هي هي ويان غزوة عاصم وخبيب وأصحابه لذا دم هو عاصم بن ثابت وخبيب بن وخبيب وأصحابه أوليه waa hiya hiya gaswatu rajiicdan laftirkeedaa ayb wa riclin wadakwaana wa bi'ri macuuna iyana waa gaswo iyadan qaala bnu isxaaq xadaanaa caasim bnu cumar anahaa bacda uxud gaswadaa gaswat rajiic uxud ayay ka dambeysay ayb ibnu xajar wuxuu yihi warajiicu huwa fi اlasli smu lilrawf سمي بذلك لاستحالته والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به dagaalka ayaa meeshaas ka dhacay rajiic meeshaa la yidhaah qoladaa hudeyl ay deganeyd sidaasaan loogu magac daray gaswatu rajiic ricl iyo dakwaanna gaswatu riclin wa dakwaan faama riclun fabikasri الraa'i wa sukuuni اlmuhmalati baطnun min bani sulaym qoladaa laf ka midaho ayb dakwaanna waa baطnu min bani sulaym iyagana ayb wa bi'ri macuunana iyadana waxaa weya mowdicun fii bilaadi hudeyl bayna makata wa cusfaan ayay u dhaxaysaa wahadihi اlwaqcatu tucrafu bisariyati اlqura'na waa leedaha aswatu bi'ri macuuna gaswat اlqura'na waa leedaha lanna qura' badanaa lagu laayay meesha ayb wa kaanat maca bani riclin wa dakwaan almadkuuriin almadkuureyni qoladaa ricl iyo dakwaan bayna ku dhacday ayb wasayudkaru dalika fii xadiidi anas baana lagu sheegi doonaa buu وxadiiثi caضل واlqاara ama caضل baطn min bni اlhum weeyaan ayb qaara iyaguna sidaas oo kale waa baطn min اlhum أyضا yunsabuuna ilى الdiish اlmadkuur ayb yaa lagu sheegaa qaaradu marka waa meel ay deg waxaa weeyaan waxaa loogu bixiyey asalka qaara waa laamiga dhagaxda madmadow kaanahum nazaluu cindahaa meel dhagaxyo madmadow inay eg deganaayeen baad moodaysaa buu yidhi ibnu durayd wayudrabu bihim اlmahalu fii isaabati ramyi shiishka ayagaa tusaale loogu soo qaadan jiray yacnii shiishka siday u yaqaaneen waa lagu maamaahi jiray oo waxaa la dhihi jiray qad ansafa alqaarata man raamaahaa qoladan qaara ninkii la shiishtamo waa insaaf sameeyey ninkaasi waxwaa yaqaaneen ninkii nimankaa la shiishtamo waa nin qataran ahib waa lagu maamaaha marka qad ansafa alqaarata man raamaahaa qoladan marka qofkii ka dhashay maxaa lagu magacaabaa marka see loo nisbaynana alqaariyu ayaa la leeyay alqaariyu ayb waxay isdhex gelay marka qaari qofka qaariga marka la nisbaynaa iyo kan ayb alqaariyu weeyaan kuwaan ayb oo iyaga marka yacni qaara sidaasaa loo ta'daa laga reebaa ta'da taaniidka iyo unasabaa la keensanaa marka iyo-daas xarafka ka horeeyana waa la kasrinaa sida nasabka nisbada qaacidadeedu ay tahay alqaariyu ayb ayb warkaa ibnu xajar wuxuu yihi waqisat اlcadl wاlqaara kaanat fii gaswati rajiic ay ahayd laa fii sariyati bi'ri macuuna marka cadal iyo qaara iyagu qisadoodu waa gaswat rajiic wqad fasla baynahma bnu isxaaq fadakara gaswaة الrajiic fii awaakhiri sanaةa alaaثin wa bi'ri macuuna fii awaa'ili sanaةa arbacin buu ka dhigay walam yaqac dikru cadalin wاlqaara cinda اlmusanifi sariixan wainamaa waqaca dalika cinda bni isxaaq ayb ayb qisooyinkaasu markaa u ka hadli doonaa qال xdثnي إbrahيم بن موسى هو الملqب بصغير qال أخبرna هiشhام بن يوسف هو الصنعاaني عن معmر عن الزهري عن cمر بن أbي سفyان الثقفي عن أbي هريرة رضي الله عنه قال bعث النبي sلى الله عليه لي وسلم نbigaa wuxuu diray sryة ilaalo caynan ay u bixiyey أخhbaarta gaalada inay soo raadiyaan xoraan inay war keenaan وأmara عalayhim wuxuu amiir uga dhigay korkooda caasima bna haabit wahuwa jadu caasima bni cumar bni الkhaaab weeyaan jad oo min qibali اlm hooyadiisu weeyahay faاnطalquu way tageen xatىa ida kaana bayna cusfaana wamakata markay ahaadeen dukiruu lixayin min hudayl qole reer hudayla loo sheegay yuqaalu lahum banuu lixyaan fatabicuuhum biqariibin min miئati raamin xadiidka waana soo maray waana dheeryahay waa iska soconayna fatabicuuhum biqariibin min miati raamin boqol nin oo ganato ah ayay kusoo ayay kusoo raad raaceen faqtasow aahaarahum raadkoodii bay soo qaadeen xataa atow manzilan nasaluuhu meel ay degeen ilaa ay ka yimaadeen fawajaduu fiihi nawaa tamrin timir lafteed ayay heleen tasawaduuhu ay soo sahay qaateen ay kusoo sahay qaateen min almadiinati madiina ay kasoo sahay qaateen faqaaluu hada tamru yarib markay saa u fiiriyeen bay yidhahdeen timirtan waa timirtii yarib fatabicuu aahaarahum xataa laxiquuhum raadkooday soo raaceen ilaa ay soo gaareen falama intahaa caasimun waasxaabuhu caasim iyo asxaabtiisii markay soo gaareen laja-uu ilaa fadfadin dhulka meel taag ah ayay ku gambadeen وجاء الqوم فأxاaطوu bهm way hareereeyeen faqاlوu لkم الcهد والمiثاaq in نزلتm إlayna anlaa نqتلa miنkم رaجuلا ballan adag yaad leedihiin buu yidhi haddii aad yani adaad anaga yani aad nisu keen dhiibtaan inaan marka yani ballanaan idin siinaynaa inaana idin dilayno ama ayb faqaala caaصim caaصim waxa uu yidhi ama ana falaa أنزل fي dimة كاfir aniga waxa uu yidhi gaal magangelyadiis iyo ballantiis maku degayay allaahuma akbir canaa rasuulaka ilaahu rasuulkaaga noo sheeg khabarkeenna ilaahu nebigaaga gaarsii faramowhum way ku tuureen xataa qataluu caasiman ilaa caasim ay dileen fii sabcati nafarin toddoba qof isaga ku dhex jiro binabli gamuud ay ku dileen wabaqiya khubaybun wazaydun warajulun aakharu ayaa hareen faacdowhum alcahda waalmiithaaq ballantii bay siiyeen falamaa acdowhum alcahda waalmiithaaqa markay siiyeen nazaluu ilayhim waa u degeen falama stamkanuu minhum markay gacanta ku dhegeen xal ayb maxaa idiin qoran ya xalluu awtaara qisiyihim waxay fureen awtaara qisiyihim qaansadoodii boqonkii ku xirna yani xarigga qaansada ku xiran ayay fureen farabaduuhum bihaa waa ku xirxireen xariggiibay ku xireen markaa nin qaansadiisii xarigga ka furtay ku xirxiray oo waxaa laga dareemaya marka inu waxmaagan yahay faqaala arajulu haaliu ninkii saddexaad waxa uu yidhi alladii macahumaa la jiray haadaa awalu lqadri dhagar tan ugu horraysa waa tana faabaa waa diiday an yasxabahum inuu raaco fajararuuhu way soo jiideen wacaalajuuhu aad bay ula hadleen yani n inay markaa ka dhaadhiciyaan ayay dooneen calaa an yasxabahum inuu la saaxiibo raaco ayay kusoo jiideen kusoo dhoweeyeen falam yafcal ma uunan samaynin faqataluuhu waa dileen waindalaquu bikhubaybin wazaydin bay la tageen xataa baacuuhumaa bimakata ilaa ay maka ku gadeen faishtaraa khubayban waxaa gatay banulxaaris ibni caamir ibni nawfal ilmahaasa xaaris ibnu caamir ilmihiisii baa gateen wa kaana khubaybun huwa qatala alxaarisa yowma badrin famakasa cindahum asiiran agtooda maxbuus ahaan ugu nagaaday xataa idaa ajmacuu qatlahu markay go-aansadeen dilkiisa istacaara muusan sakiin ayuu ka caariyeystay min bacdi banaati alxaaris xaariskaa gabdhihiisa qaar ka mid a liyastaxidda bihaa si uu timaha hoose isaga xiiro fa acaarathu way caariyeysiisay qaalat fagafaltu can sabiyin lii naagtii baa waxay tidhi waxaan ka mashquulay cunug yaroo aan dhalay fa daraja ilayhi waa u gurguurtay oo xaggiisa ayuu u gurguurtay xataa ataahu ilaa uu u yimid qubayb fawadacahu calaa fakidihi dhabtiisuu saaray falamaa ra'aytuhu markaan arkay fasictu fascatan argagax ayaan argagaxay carafa dalika minii qubayb uu iga gartay wa fii yadihi lmuusaa gacantana mididiibuu ku haystay ama sakiintii fa qaala waxau yidhi qubayb atakhshayna an aqtulahu nooxaa ka baqay wiilkaa yarkaa inaan dilo maa kuntu liafcala daaki sidaa anay mid samaynaya maahi in shaa allah cunugaa yarkaa ma dilaayo yidhi aniga waxaan islaamaya ninkan dilaa bal loo wadaa kor iyo hoose wixii uu galaafo karo isagana galaafan doonaa ma yihiwa kaana taquulu waxay dhihi jirtay maa ra'aytu asiiran ma-ana laakiin qad weligay khayran ka khayr badan min khubayb laqad ra'aytuhu waan arkay ya'kulu isagoo cunayo min qidfi cinabin cinab lasoo guray lasoo gooyey qidfun waa ficlun calaa wasni mafcuul waa ficlun waa ku yimaadaa mafcuul mararka qaar zinata mafcuul ayaa waxaa looga deeqtoomaa ficlun ayb wafadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin ayb min qidfi cinabin wamaa bimakata makana yowmaydin maalinkaa ma uunan ahayn hamaratun wax mira ah wa inahu isaguna lamuuhaqu mid la xirxiray uu yahay filxadiidi bir lagu xir karaamay ahayd wamaa kaana ma ahanin ilaa risqun risqi un mooyaane wax kala ma ahayn rasaqahu allahu alla uu ku arsuqay fakharajuu bihi min alxarami xaramkay kala baxeen liyaqtuluuhu si ay u dilaan faqaala dacuunii usalli rakcatayni idaayan laba ragca tukadee uma insarafa ilayhim waa u gadoomay xagguu waa salaaddii uu ka baxay faqaala lowlaa oo dhammeeyey yacni faqaala lowlaa an taraw annamaa bii jazacun min almowti la zidtu daynan ahayn inaad u malaynaysaan in argagax igu jiro darteed inaan salaadda u dheeraysanayo waa dheeraysa lahaa fa kaana awala man salla rakcatayni khubayb wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyo jideeyey labada ragca tukashadooda cinda alqatli dilka agtiisa huwa isagu ahaa wa qaala waxau yidhi allaahuma axsihim cadadaa ilaahu kuwan koob tira ku koob ilaahu uma qaala waxau yidhi wmaa in ubaalii xiina uqtalu muslima calى أyi janbin kana lilahi masracii wadalika fi dati اlilaahi wain yasha yubaarik calى awsaani shilmin mumazaci uma qaama ilayhi cuqbat bn xaarif baa u soo kacay faqatalahu waa dilay wabacaثa qurayshun ilaa caasimin quraysh caasim bay waxay u direen liyu'tow in loola yimaado bishay-in wax min jasadihi jirhkiisa ah yacrifuunahu ay ku aqoonsadaan wa kaana caasimun wuxuu ahaa qatala cadiiman min cudamaa'ihim nin weyn oo quraysh kuwooda waaweyn ka mida ayuu dilay yowma badrin maalintii bader fabacata allaahu calayhi ilaahay wuxuu u soo diray midla dullati dalladda sideedoo kale ama daruurtoo kale ayuu wuxuu uga dhigay min addabri oo shinni ah shinnibu wuxuu uga dhigay daruur ama dalladoo kale oo u dhowaan waayey faxamadhu way ilaalisa min rusulihim dadkii ay u soo dirsadeen ayay ka ilaalisay falam yaqdiruu minhu ma aynan awoodin xaggiisa calaa shayin shayna korkiisa qال xdثnي cبdاللh بن محمد qال xdثna سفyان عن cمr أنhu smca jابirا yquuل اldي qatلa khbayba huwa abu sirwcة khbayb ninkii dilay waa abu sirwcة cqبaة بnu caamir ee cqبaة بن الxاarث isagana u islaamay markii dambe dabcan qisadii marka غaswaة الrajiic marka waa taas nimankaa nebigu diray ee uu u diray inay akhbaarta gaalada ay keenaan cayn ahaan ama jaasuus ahaana uu dirsaday ayaa dhibaatadaasi ay ku dhacday oo qabsatay qaswatu rajiicna marka taas yuu ku tilmaamay markaadabay dheer buu marka khubayb uu tiri laqad ajmaca alaxzaabu xawlii waalabbuu qabaa'ilahu mastajmacuu kula majmaci ila allahi ashkuu qurbatii bacda kurbatii wamaa arsada alaxzaabu axzaabu lii cinda masraci dabaygaa dheer buu marka tiri kutubta siirada iyo aada loogu loogu sheego qisadiisu marka sidaasay ahayd wafi lxadiidi xadiidka marka fiqiga ku jira waxaa ka mid ah ana lilasiiri an yamtanica min qabuuli اlamaan ninka maxbuuskaa waxaa u bannaan inuu diido magangelyo amaama cahdi ama ballan inuu galo waa diidi karaa ninka maxbuuskaa haddaad doontaan idila ayuu dhihi karaa isuma kiin dhiibaayo oo ninkaas nin nafsadiisa tahluukeeyey ma noqonayo marka ma aha walaa yumakina min nafsihi allaa yumakina min nafsihi inuunan makaninin nafsadiisa walow qutila anafatan ayb min anahu yajri calayhi xukmu kaafirin habal la dilo haddii la doono walow qutila habal la dilo muxuu saa u yeelayaan anafatan kasantaag uu ka santaagayo min anahu yajri calayhi xukmu kaafirin gaal xukunkiisa inuu ku dareero cabsi uu ka ahay nicib uu nacaayo iyo ka iska weyneyn oo iska weynaysiinaya darteed haddii uu u diido oo idila haddaad doontaan inuu yidhaahdo waa dhib ma laha oo raggan saxaabadaa looga dayana wahada idaa araada alahda bishiddati waa hadduu xaaladda adag inuu qaato uu rabo fa idaa araada alahda biruksatina falahu an yastamina ruksadana waa iska qaadan karaayo isdhiib waa isdhiiba waa dhihi karaa ruksadii waayo taasna qال الxسن البصري لا bأس بذلika وqاla سفyان الثwري أkrهu ذلika وفيهi xadiidka waxaa ku jiro الوفاء للمشhriكiina بالcahdi muشhrikiinta balanta in loo oofiyo ayaga والتawaرc can qatli أwlaadihim ilmahooda in la dilana in layska dhaafo oo laga xalaal meerto n kuwan aniga waa ay dilayaan ama ilmo yaryarana waxba galabsanin baan dilaya sax maaha meeshee laga qaadana marka khubayb unuga yarkaa la iska dili karay ma dilin isaga marka ma idin dilaayo yii waa unugan ma dilaayo haka cabsani marka in laga xalaal meerto waayo inta badanna kitaabujihaadna waa lagu soo martay wuxuu yidhi abudarda hadalkiisi wuxuu ahaa inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiina waxaa kale xikmad waxaa jirta dhahayso yani acmaashiina idinka waxa acmaalukum cumaarukum idinka acmaashiinna iyo axwaashiinna waa isdaboolayaan haddaad marka acmaashiinna ay fiican tahay waxaad helaysaanna waa fiicnaanayaan haddii acmaashiinna xun tahayna waxaad helaysaan waa xumaanayaan qofku marka ilma aan waxgalabsanin iyo naaga iyo wax kasta hadduu dilaayo oo uu dilkuga uunan kaga xalaal ka xalaal meeranaynin ama dilka uunan ka fiirinaynin kitaab ilaahay iyo sunno nebi uunan ka fiirinaynin iyo siiradii rasuulka uunan u raacaynin ee dilku uu noqdo hawadiisa iyo wuxuu jecel yahay uu ku saleeyo da qofkaasi meel fiican ma gaarahayn ma soo taabanayo meel wanaagsan ayb markaa wuxuu leey watawarucu can qatli awlaadihim watanadufu liman uriida qatluhu qofka la dilaayo inuu isnadiifiya waa lagu dilayaa waxba ha isnadiifinin ma isdhahay qofka marka la dilaayo dawasnadiifinta xaggee laga qaatay timaha hoosu iska xeerayo hubayb isagoo dil loo wado wtanadufu liman uriida qatluhu wa ihbaatu karaamati alawliyaa xadiidka waxaa laga qaadanaya awliyada karaamo inay leeyihiin leanna karaamada xaggee waay waxay daliil uga tahay canabkaana uu iska cunayo nin xirxiranoo canab cunayo yani waa ilaahay baa ku karaameeyeyayb waducaau cala almushrikiina bitacmiim mushrikiinto dhan in la habaari karo lagu camimi karo oo wuxuu yidhi allahuma axsihim cadadan waqtulhum badadan walaa tuqaadir minhum axadan wsalaatu cinda alqatli waxaa kaloo laga qaadanaa marka qofka la dilaayo inuu salaad tukado aakhiru cahdiisi ay u noqoto salaad ayb salaaddii markaa hadda waajibka ku ahayd min baabi owlaa waay soo maha ninkii duhuraa la adimay oo galay waa la xirxiri rabaa toogashaa lagu xukumay duhur hadda waa la joogaa waqtigiisa dib hadduu u dhiga qanigiisa muxuu keenaa maladiisa in la dili doono markii la dilo kadib muu tukanayo marka maya mar haddii la adimay salaaddii waajibkoona iska bixiyo tukada ii kaadiya faradkaan tukana faradkii uu tukana marba haddii uu soo galay ayb wa fiihi inshaau shicri gabay in la tirin karo wa inshaaduhu cinda alqatli qofka marka la dilaayo agtiisa inuu gabay tirin karo gabaygu imaamu shaafici wuxuu yihi waa hadal xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiix kiisa fiican waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay waa war oo kale wadalaalatun wadilaalatun calaa quwati yaqiini khubaybin wa shiddatihi fii diinihi waxaa kaloo xadiidku ku tusayaa khubayb sida uu diintiisu ugu adadkaa iyo yaqiintiisu say u xoog badnayd wa fiihi an allaha yabtali cabdahu lmuslim bimaa shaaa waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay addoonkiisa muslimka ah inuu imtixaani karo waxuu doonana uu ku imtixaanayo kamaa sabaqa fii cilmihi liyusiibahu si uu ajar badan u helo walow shaaa rabuka maa facaluuhu ilaahay addoonkiisaan uu jecelyaha gaalo gacanta uma geliyeen laakiin imtixaana addoonka muslimka waa lagu imtixaana si isaguna uu darajo fiican u gaaro kuwaan laftirkoodana da ay yacni marka xumaan waa ka fakin karaa gacantooda haddana ilaahay xikmadiisa uu saas wa fiihi istijaabatu ducaa'i almuslimi wa ikraamuhu xayan wa mayitan qofka mu'minka ducadiisa in la ajiibaayo karaamayntiisa xayan wa mayitan qofka mu'minka in ducadiisa la ajiibaayo ducada xaggay ku jirtayna zayd ilaahu nebigaaga warkeenna gaarsii waaba la gaarsiiyey nebiga sal l slm ayb wa ikraamuhu xayan wa mayitan ee markuu dhintay ilaahay sooma karaameynin shinni ayuu ku difaacay ilaahay nimankaas gaalada jirkiisa inay gooyaan waa laga ilaaliyey ayb wagayru dalika min alfawaa'idi baa ku jirto mimaa yadharu bita'amul fawaa'id badan oo haddii la fiirfiiriyo muuqanayso وإنma اsتجاaب الlه lh في حماaية لحمه من المشhرiكيiن وlم يمنعهم من qتله لma أrاada min إكrاamه بشhahaadتي haddii la yidhaa ilaahay muxuu uga celin waayey nimankan maydkiisa inuu difaacay noloshiisana ounan difaacin ilaahay say ku dhacday haddii la isweydiiye waxaa la dhahayaa ninkan noloshiisa inaan la difaacin oo ilaahay dartiis oo u dhintaa la rabayba ويتkida miنكم شhuهadاء see shahiid loo helaa haddii aan qofkaan la dilin ayb macnahaasaa marka ku jiro lima araada min ikraamihi bishahaadati wa min karaamatihi ximaayatuhu min hadki xurmatihi biqadci laxmihi ee ninkaan dhintay marka hilibkiisa in la gogoostana waxaa ku jirto xurmadiisii in la qararinayo marka ilaahay taas waa ka difaacay laakiin dhimashadiisaan khayraa ku jiran maahan xurmadiisu baaba'day maaha bal xurmo fiican uu kasii helaayo وفيهi ma kana عalayhi مشhriكو qrayشhi min تacdiim الxarم والأshهر الxurم waxaa laga qaadanaa buu yidhi mushrikiintii carabta siday xaramku u weynay jireen qof markay dilaayeen waa kala bixi jireen qala xadaثna أbu mcmri qala xadaثna cabdالwاriث qala xadaثna cabdالعaزيiز can أنس رadي الله عanه qaal bacثa النabiyu sal اه sلم nebigu wuxuu diray سبciina rajula تoddobaatan nin لxaajatin ayuu u diray dan xaajo yuqaalu lahum la yidhaahdo alquraa'u dadkii qur-aanka yaqaanee way dad maalinkiina shaqaystay ahaayeen habeenkiina salaatuleylku u taagan fa carada lahum xayaani min bani sulaym laba qolo oo reer bani sulaym ayaa u banbaxeen usoo banbaxeen riclun wadakwaanu cinda bi'rin meesha ceel meel ceela agtiisa yuqaalu laha la yidhaha bi'ru macuuna faqaala alqowmu qowmkii waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay maa iyaakum aradnaa war annaga idinka idinma rabno dad kalaan u soconnaa aan idindhex marno nabaaye qoladaan ay sidaa dhahayaan iyo nebiga balaanaa ka dhexaysa dabcan waxay iska soo dhigeen marka ayb ma wallaahi maa iyaakum aradnaa idinka idinma rabin inamaa naxnu mujtaazuuna kuwa gudbayaan ah fii xaajatin dan lilnabiyi uu leeyay sal ll ly slam faqataluuhu waa dileen ballantii bay uga baxeen fadaca anabiyu sala allahu calayh ali wasalam calayhim nebiga waa habaaray shahran bil ayuu habaarayey fii salaati alghadaati salaada subax wadalika bad lqunuud qunuudka bilowgiisa uu ahaa saas wamaa kunaa mana aanaan ahayna qunutu awal ma qunuudi jirin markaas ka hor qaala cabdulcasiis wasa'ala rajulu nin wuxuu su'aalay anasan anas cani lqunuuti buu wax ka su'aalay abacda arukuuci aw cinda faraagin min alqiraa'ati rukuucda kadib maa la qunuudayaa mase marka qiraa'ada la dhammeeyo qaala laa maya buu yidhi bal cinda faraagin min alqiraa'ati qiraa'ada marka laga faaruqda agteeda ayaa la qunuudaa qunuudkaas laakiin waa qunuudka witirka oo kale aan la qunuudi karaa bacda alqiraa'a iyo bacda rukuuc amaa qunuudka salaada nawaasisha iyo loo qunuudayo anas wuxuu keeni doonaa bada bacda rukuuc rukuucda kadib inay ahayd qaala xadaanii xadaanaa muslimu qaala xadaanaa hishaamu qaala xadaanaa qataadat can anasin qaal qanata الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam shahra bacda الrukuuci yadcuu calى axyaaءi min alcarab isagoo habaarayo qolooyin carabta ka mida qال xdثnي cبdالأعلى بن cبdالأعلى هو الsاmiي qال xdثna يزيد بن زuريع qال xdثna سcيid عن qتاaدة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنa رcلا وdكوان وcسyة وبني لحyاan اstmdوu رasuuل اللhi صلى اه عل سلم نبga ayay gurmad ka dalbeen calىa caduوin cadow bay gurmad uga soo dalbadeen ola cadow ah gurmad nasiibay dhaheen iyaga marka ballamay waxbay kula jireen nebiga qole cadow nagu ah bay yidhaahdeen marka ayay gurmad ugaga soo dalbadeen fa amadahum bisabciina min alansaar toddobaatan ansaarta ayuu ciidan ahaan u siiyey gurmad kunaa nusamiihim alquraa ayaan ku magacaabi jirnay fii zamaanihim waqtigoodii kaanuu waxay ahaayeen yaxtadibuuna binnahaar maalintii waa soo qoryo guran jireen waa shaqaysan jireen wayusalluuna bileyli habeenkiina waa tukan jireen xataa kaanuu bibiiri macuuna ilaa meeshaas markay maraayeen qataluuhum way dileen waqadaruu bihim way khiyaaneen fabalaga anabiya sal l slam arrintaa nebigii bay gaartay faqanata shahran bil buu qunuuday yadcuu fi subxi salaada subax uu ku habaarayay dhexdeeda calaa axyaain qolo min alcarab calaa axyaain min axyaai alcarab calaa riclin wadakwaana wacusayata wabanii lixyaan qaala anasun faqara'naa fiihim qur'aanan qoladaa sha'nigooda qur-aanan ka akhrinay aayadaha ka soo degeen uma ina dalika rufica aayadahaas markii dambe waa la nasakhay balliquu canaa qowmanaa anaa laqiinaa rabbanaa faradiya canaa waardaanaa sidaasaan akhrinay buu leeyahay anas muddaan akrinaynay markii dambena waa la nasakhay qoomkeenna naga gaarsii bay dhaheen anaa laqiinaa rabbanaa inaan rabbiyeen la kulannay faradiya canaa uu naga raalli noqday wa ardaanaa uunana raalligeliyey وعن qتاadة عن أنس بن mالك xdثه أن نبي الlhi صلى اه عل سلم qنta شhهرا في صلاaة الصبح yدcو على أحyاء min أحyاء الcرب على rcl وdكوان وcصyة وبني لحyاn زاد khليفة xdثna يزيد بن زuريع qال xdثna سcيid عن qتاadة qال xdثna أنس أنa أuلaئika سبعيiنa تodobaaتaنka min الأنصاaر qutilوu ببئر macuuنaةa ayaa lagu dilay qur'aanan kitaaban qara'naa fiihim shanigooda waxaanu ka akrinay qur'aanan kitaaban naxwahu uma dakara naxwahu ayuu sheegay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa hamaamu can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa qaala xadaanii anasu ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam bacaa khaalahu adeerkiis ayuu diray akhan liumi sulaym walaal umu sulaym walaalkeed nina oo anasna abti u ah buu diray bacaa khaalahu abtigii buu diray aakhan liummi sulaym buu diray fii sabciina raakiban toddobaatan fuushan macooda wa kaana ra'iisa almushrikiina waxaa ahaa caamir bnu tufayl khayara bayna alaai khisaal saddex arrimood ayuu dooransiiyey faqaala waxa uu yidhi yakuunu laka ahlu sahmi ayb yakuunu laka waxaad yeelanaysaa ahlu sahli dhulkan bannaan iyo dadkiis adaa maamulayo wali ahlulmadar ayb anigana waxaan maamulayaa dadka dhoobada iyo dhista guryaha dhoobada iyo waxaas yani xukunkaan kala qaybsanaynaa qaybtaas adiga maamul qaybna ow akuunu khaliifataka ama markaad dhimato ninka ku bedelayaan noqonaa buu leeyay nebigu ku dhahay ow aqzuuka biahli qadafaan haddii kale waa ku waxaan kugu soo duulayaa reer khadafaan ayaan kugu duulinaa kugu soo kacina bialfin alfin kun kun bialfin wa alfin kun iyo kun haddii kale reer khadafaanaan kugu soo kicinaa buu leeyahay ayb faducina caamirun nin wax iska rabo faducina caamirun caamir waa la duray markaan waran baa lagu duray fii beyti ummi fulaan hiblaayo gurigeeda isagoo joogo faqaala waxa uu yidhi guddatun ka guddati اlbakri guddatun weeyaan midaani cadho ka guddati اlbakri ratiga qaalinkaa cadhadiisoo kale ah fii beyti imra'ati naag gurigeeda dhexdiisa min aali fulaan reer aali fulaan igu qabsatayba igula dhacday iituunii bifarasii faraskayga ii keena famaata calaa dahri farasihi faraskiisa korkiisu ku dhintay halkan de guddada waxaa la yidhaha nabarka ka soo ama cadhada ku dhacdo geela wuxuu leeyahay yacni rati cadho ku dhacday oo kalaan ahay marba haddaan ku dhimanayo hiblaayo gurigeeda faraska ii keena waa inuu istiiriyo rabo istiiriyo famaata calaa dahri farasihi buu ku dhintay dhibkaasaaba ilaahay ku salladay kaas ayb faindalaqa xaraamun akhu ummi sulaym umu sulaym walaalkeeda oo anas abtigiis ah baa baxay waa tegey wa huwa rajulun acraju nin jiis ah buu ahaa wa rajulun min bani fulaan isaga iyo nin reer bani fulaan ah qaala waxa uu yidhi kuunaa ahaada qariiban meel dhow xataa aatiyahum ilaa aan aniga u tago xaraam baa dhahay meel dhow jooga anaa u tegaya qolada fa in aamanuunii hadday i nabadgeliyaan kuntum waad ahaanaysaan idinkuna markaa ay kuntum aaminiin wain qataluunii hadday idilaanna aataytum asxaabakum asxaabtiina ad u tegaysaan markaa faqaala waxa uu yidhi atu'minuunanii ma i nabadgelinaysaan uballiqu risaalata rasuuli illahi sal l slam rasuulka risaaladiisii yaan gaarsiinayaa yaan idin gaarsiinayaa ama aan gaarsiinayaa dadkii fajacala yuxadiuhum wuxuu guda galay marka inuu u sheekaynayo wa awma-u ilaa rajulin nin ay awma-u muxuu idiin dhigan wa awma-u ilaa rajulin bay u qasdeen faataahu wou u yimid min khalfihi xagga dambe ayuu ugaga yimid xaraam faacanahu waa duray anas abtigii buu duraya qaala hamaamun axsibuhu waxaan u malaynaa xataa anfadahu birumxi ilaa warankii uu ka dhex bixiyey qaala waxau yidhi allaahu akbar xaraam baa dhahay fuztu waan liibaanay warabbi lkacbati baan ku dhaaranayaa fa luxiqa arajulu ninkii waa la haleelay ayb faqutiluu kulluhum dhammaantood waa la dilay ayra alacraji ayb hayra alacraji maahani kaana fii ra'si jabalin buur korkiis ayuu ahaa yani buur korkeedii u fuulay faanzala allahu calaynaa ilaahay korkeenna wuxuu kusoo qur-aan buu kusoo dejiyey yani uma kaana min almansuuqi qur-aankaa wuxuu noqday wixii la nasakhay qur-aankaa muxuu ahaa inaa qad laqiinaa rabbanaa faradiya cana waardaana fadaca nabiyu sal l slam calayhim nebigu waa habaaray alaaiina sabaaxan soddon subax buu habaaray calaa riclin wadakuhana wabani lixyaan wacsayata aladiina casaw allaha warasuulahu qaala xadaanaa xibbaanu qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa macmaru qala wxadaanii humaamat bnu cabdillahi bni anasin anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu yaquul lama tucina xaraamu bnu milxaan wakana khaalahu buu ahaaye yowma bi'ri macruuna qaala waxau yidhi biddami haakada dhiiggiibuu sidaa yidhi fanadaxahu waa tiray calaa wajhihi wejigiisa korkiisa iyo wa ra'sihi madaxiisa ku tiray uma qaala waxau yidhi fuztu warabbi lkacba waan liibaanay kacbada rabbigeedaan ku dhaaranaya sidaasuu yidhi ayb marka ibnu xajar wuxuu le ninkaas duray xaraam oo mubhamka ah magaciisa ma garaninuu yiri ibnu isxaaqna isaga wax u eg caamir ibnu tufayl inuu yahay baa ayuu sheegay ayb laakiin marka wuxuu leeyahay ibnu xajar sidaas meeshaa marka faluxiqa arajulu faqutiluu kulluhum ashkala dabtu qowlihi faluxiqa arajulu dabdigaas ishkaalu keenay fii hada siyaaq faqiila yaxtamilu an yakuuna almuraadu birajul arajul faqiila waxaa la yidhi buu yidhi yaxtamilu an yakuuna almuraadu birajuli alrajul aladii kaana rafiiqa xaraam ninkaas la haleelay ee la dilay ninkii la socday xaraam xaraam nin kalea la socday soomaya dhihin ninkaa kale inuu yaa laga yaaba wa fiihi xadfun baa ku jira marka taqdiiruhu falaxiqa arajula arajulu bilmuslimiina ninkii la socday xaraam muslimiintu haleelay wayuxtamalu an yakuuna almuraadu bihi qaatala xaraamun xaraam waa dagaalamay wataqdiiru fadacana xaraaman ayuu duray faqaala fuztu warabbi اlkacba falaxiqa arajulu اlmushriku aطaacinu ninkii wax duray biqowmihi mushrikiin mushrikiinta qowmkiisii mushrikiinta ahaa ayuu haleelay faاjtamacuu cala اlmuslimiina muslimiintay u kulmeen faqutiluu kulluhum dhammaan waa la laayay muslimiintii yuxtamalu an yakuuna faluxiqa bidami اllaam ayb wاlrajulu huwa xaraam faluxiqa arajul ay xaraam ninkii in laga wado ay laxiqahu ajaluhu waqtigiisii baa haleelay markaas faluxiqa arajulu ninkii waa la haleelay waqtigiisii baa haleelay tiisii baa soo gashay aw irajulu rafiiqahu ninka rafiiqiisii inuu yahay bimacnaa anahum lam yumakinuuhu an yarjica ila almuslimiin bal laxiqahu lmushrikuuna faqataluuhu waqataluu asxaabahu ninkii la socdayna waa la dilay asxaabtii kale haddana u tageen waa laayeen macaanidaasaa marka suurtagalka ah meeshaana marka halkaas ka fiirfiiriya qaala bidami haakadana min ilaaqi اlqowli cala ficli oo wejigiibuu saa iska yidhi isku dhiiggiibu isku tirtiray ayb wabilahi towfiiq sal la sl